بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله كتاب الأقضية والشهادات wuxuu kitaabu yahay alaqdiya alaqdiya waa jamcu qadaa alqadaa macaanidiisa waxaa ka mid a alxukm waqadaa rabuka anlaa tacbuduu ilaa iyaah qadaa ay bimacnaa xakama sharcanna waxaa la ihahdaa فصل النزاع بين اثنين فأكثر dooda in la gooyo u dhaxaysa laba qof iyo wixii ka badan laguna gooyo bixukmi اllaahi caزa wajal oo sharciga lagu kala xukumo ayaa waxaa la ihahdaa alqaضاء والشhahaadaatna waa jamcu shahaadة asalkeeduna waa min almushaahada wa huwa aliطilaac waa wixii la muطaalacaysto la arkaayowa sharcanna waxaa la yidhaahdaa ikhbaaru liihbaati xaqin in la sheego xaq sugnaanshihiisa oo lilgayri u sugan yacnii qofaan asiga ahayn xaq sugnaanshaha u sugan yahay in la sheego laga markhaati kaco si xaqaasi loo difaaco oo qofkii iska lahaa loogu sugo ayaa waxaa la yidhaahdaa ashahaada kitaabkaa marka wuxuu ku saabsan yahay waxyaabaha ku saabsan qadaaga iyo dadka kale xukunkooda iyo markhaatiyada loo baahanayo fi lqadaa maxaa looga baahan yahay shuruudda markhaatiyadu waa maxay axkaamtaasuu ku saabsan yahay wuxuu yidhi sheikhu raximah ullah walaa yajuusu ma bannaana an yaliya alqadaa'a inuu qadaha tawaliyo ilaa man istakmalat fiihi khamsa casharata khasla ilaa qofay ku dhammaystirnaato shan iyo toban khasladood mooye qof kale uma bannaano inuu qadaa iyo xukunka qabto alislaam waa khasladda koowaad alislaam waa inuu qof muslima yahay qaadigaasi waalbuluuq maxaa ku baxaya asabiyi baa ku baxaya oo qofka asagoon qaangaarin qaadi ma noqon karo waalcaqlu waxaa ku baxaya aljunuun waalidii waalxuriya waxaa ku baxaya alriq oo ah macnaha addoonnimadii waaldhukuuriya waxaa ku baxaya alunuuha oo bimacnaa waxaa waaye adhukuuriya waa inuu lab yahay uusan dhidiga ahayn macnaha waalcadaalatu iyo cadaalad alcadaala waxaa ku baxaya aljawr wa macrifatu axkaami alkitaabi wasunna axkaamta kitaabka iyo sunnada waa inuu aqoon u leeyahay wa macrifatu alijmaac ijmaacana waa inuu aqoon u leeyahay wa macrifatu alikhtilaaf masaa-isha laisku khilaafsan yahay ee khilaafka culimmadana waa inuu aqoon u leeyahay wa macrifatu turuqi اlijtihaad duruqda ijtihaadka iyo waddooyinka loo maro ijtihaadkana waa inuu aqoon u leeyahay wa macrifatu tarafin min lisaani alcarab waana inuu aqoon u leeyahay qeyb ka mida luqada carabiga luqada carabiga dabcan macrifadeeda lama koobi karo laakiin wuxuu ula jeedaa un qeybo ka mida waa inuu yaqaan wa macrifatu tafsiiri kitaabi اllaahi caza wajal kitaabka alla tafsiirkiisana waa inuu aqoon u leeyahay wa an yakuuna samiican waana inuu yahay mid wax maqlaaya waa inuusan dhagool ahayn wa an yakuuna basiiran waa inuu yahay mid wax arkaaya uusan ahayn qof indhoolo ah wa an yakuuna kaatiban waa inuu yahay mid wax qoraaya oo qoraallada akhrin kara waxna qori kara wa an yakuuna mustayqidan waana inuu yahay mid baraarugsan oon muqafal ahayn mustayqid wuxuu ka soo horjeeda almuqafal midka moogaha ah mooga qaadi ma noqon karo qaadiga waxa noqonaya waa qof soo jeeda waaye oo baraarugsan oo dhaqdhaqaaqa dadka iyo hadalladooda iyo qaabkay hadallada u dhigayaan intaba wax ka fahmi karo oo la socon kara intaasoo khasladood qofkaan laga helin wuxuu leeyahay mu-alifku ma bannaana inuu tawaliyo mas'alatu alqadaa halkaa waxaa ka dareemaysaa alqadaa wax sahlan maaha inaysan sahlanaynna waa xaq sababtoo ah waa xuquuqu linsaan wax ku tacalluqa waa ninkan qaadiga ahe meesha fadhiya dadoo wax ka xukumaya qaaroo wax u xukumaya in marka dad xuquuqay leeyihiin aada siido cidaan lahayn waa arrin khatara wa walidaalika nebigu calayhi isalaatu wasalaam wuxuu yidhahda alqudaatu halaad qudaadda iyo kuwa wax xukumo waa saddex buu yidhi qaadiyaani fi nnaar wa waaxidun fi ljanna laba qaadi saddexda laba ka mida naaray gelayaan buuyi mid ka mid ahaa janno gelaya rajulun carafa alxaqa walam yaqdi bihi kaasi waa fi nnaar xaqi waa yaqaan dadka kuma xukumo wa rajulun lam yacrif alxaqa walam yaqdi bih aqoonna uma lahan min baabin awlaa hadduusan aqoon u lahaynna kuma xukumaayo ila maba yaqaane labadaasi waa fi nnaar midka jannada gelaya waa rajulun carafa alxaqa wa qadaa bihi xaqi waa yaqaan aqoon buu u leeyahay dadkiina waa ku kala xukumay kaas keliyaa janno gelaya buu yidhi nebigu sala allahu calayh wasalam amaa labada kale waa fi nnaar man waliya alqadaa'a dubixa bigayri sikiin qofkii tawaliya alqadaa waa qof la gowracay midi la'aan qof ayadoon midi lagu gowracin la gowraco la qalay waa qofkii xukunkaa qabta ama alqadaa walidaalika a'immatu salaf way ka carari jireen alqadaa caalimkii la yidhahda kaala qaadi noqo wuxuu dhihi jira maya aniga qaadi ma noqon karo bal qaarkood waxay gaareen markii lagu adkeeyey oo xaggii umarada iyo madaxdii culeys badan laga saaray inay iska dhigaan dadaan waxba gelinaya dad waalan si aan loogu aaminin qadaagii oo waxaa laga sheegay sufyaan raximahullah markii qadaaga loogu yeeray ee qaadigii loo yacni amiirkii loo keenay ee la ku yidhi waxaa la rabaa inaad qaadi noqoto ayuu wuxuu yidhi kaadiyaa ahaysa nin weyn oo kaadiyaa ahaysa meesha alla soo taagan waa wax laga xishoodo markaas laakiin asiga dantuu ka leeyaha waa maxay wuxuu ilahay halgu fasaxo markaasuu yidhi waa maxay ninkaan ii keenteen ninkaan meesha la soo taagan kaadiyaa ahaysa oo baxsanaaya or orod naga tago waxba laguu dhiibi maaye alxamdu lilah wa ilan kaadiyaa ahaysadu waxaa ka keenayay waxay ahayd inuu qadaaga qabto u diidana wuxuu iska dhigaya qof safiiha oo doqon oon caqli lahayn abu qilaab aljarmi oo in badan aan ku soo marnay fii saxiix albukhaari liajli alqadaa waddankiisa uga cararay deegaanku u dhashay qadaaga awgiisa uga cararay markii la yidhi lagaa yeeli maayo waa inaad qaadi noqoto waa dhuuntay magaalo kalau tegey markaasaa magaaladii lagu sheegay ayadana waa ka sii dhuunto waa ka baxsaday intaa muxuu ka cararayaa alqadaa buu ka cararayaa miscar ibni kidaam oo xalay aharkiisa aan akhrinaynay saxiixulbukhaarigana aan ku soo marnay waxaa la yidhi waxaa lagu dhiibayaa alqadaa markaasuu wuxuu yidhi ehelkaygu ama qaraabadayda waxay ii sheegeen ama ay aaminsan yihiin laba dirham inaan aniga laygu aamini karin bu laba dirham inaan maamuli karin ayay qaraabadayda ehelkaygu sheegeen marka ayaga soo weydiiya buu yidhi aniga ma qaba karo waxaan maxaa yeele ehel buu uma ihi oo laba dirham ninaan maamuli karin baan ah waa nin imaam oo caalima waa laakiin dantuu ka leeyaha waa maxay inuu yidhaha laba dirham ma maamuli karo wuxuu rabaa inuu ka cudur daato alqadaa hadda zamankaasna umarada markay arkaan ninkan caalimka inuu u qalmo alqadaa oy diinkiisa iyo cilmigiisa iyo waraciisa ay arkaan ka hari maayaan wuxuu le illaa ilaa adiga qaba waa inaa qabato asigana waxaa ka go-an inuusan marna qaban sababtay uga cararayaan waa maxay waxay uga cararayaan waa culayska ay ku keeni karta diinkooda waa khatar alqudaatu halaata ka hor muuqda zamankaas marka iyo dadkaas siday ahaayeen culummada ah ee saalixiinta ah iyo hadda isku fiiri hadda waa loo tartamaa qaadi iga dhig iga dhigou leeyahy wuxuu yaqaana ma leh hadduu wax yaqaanana waa jaa'ir oo wuxuu u qasdayaa jawr iyo dulmi waa u tartamayaa jaamacadu wuxuu u dhiganayaa inuu qaadi noqdo maxaa u dhiganaysa wuxuu le waxaan rabaa inaan qaadi noqdaan rabaa waa meeshii culimmadu ka carari jireen qofna tartanuu hadda ugu jiraa inuu qabto inuu u tartamayaana waxay daliil u tahay inuusan cadaalad ka noqon doonin maxaa yeele dalabkeeda iyo raadinteedu waxay tusinaysaa qofkaani inuu dano kale ka leeyahay marka alqadaa waa khatar wax sahlan maa qofkii qabta waa ama loo dhiibaayo waxaa la rabaa in shuruudan laga fiiriyo hadduu masalan damco imaamka inuu qaadi doorto ama uu magacaabo qaadi amiirka muslimiinta inuu qaadi magacaabo hadduu damco waa inuu shuruudahan ka fiiriyo wa shuruudahan waxaa ugu horreeya inuu muslim yahay maxaa yeeley gaal qaadi lagama dhiganayo mana lagu aaminayo dad inuu qaangaar yahay inuu caaqil yahay inuu qof raga yahay dumarku ma watawalinayaan alqadaa lan yuflixa qowmu wallow amrahum imra'a alcadaala alcadaala yacni qofkan ama qaadigan ninka qaadiga laga dhigaya waa inuu yahay qof cadaalad u saaxiiba hadduusan asiga cadli ahayn min baabin awlaa waa maxay inuusan cadli ku kala xukumayn hadduusan asiga cadliba ku sifaysnayn dad ku kala xukumi maayo marka marka hore waa in naftiisa cadaaladdu ay ka muuqato ou yahay qof aan jawr iyo dulmi la imaanayn intaa markii laga tago waa wixii naftiisa ku tacalluqay waxaa la rabaa axkaamu alkitaab wasunna waa inuu aqoon u leeyahay maxaa yeele wax wax lagu kala xukumay waa alkitaab wasunna wa an ixkum baynahum bimaa anzala allah waxaa lagu kala xukumayo dadka waa wixii ilaahay soo dejiyey waa alkitaab wasunna waa inuu macrifo iyo aqoon u leeyahay ijmaaca waa inuu yaqaanaa iyo ikhtilaafka masaa-isha la ysku waafaqay masaa-isha la ysku khilaafsan yahay waxyaabaha la kala deliishanayo fi lmasaa'il alkhilaafiya macrifo waa inuu leeyahay waxaa la rabaa qaadiga inuu noqdo mid mujtahida si uu mujtahid u noqdona waa inuu duruqulijtihaad yaqaan waddooyinka ijtihaadka loo marayo liyakuuna mujtahidan si uu mujtahid u noqdo masaa-isha qaar luqada carabiga laga maarmaa waayo sababtoo ah kitaabka iyo sunnada fahamkooda iyo macrifadoodu waxay ku waxay ku xihan tahay bifahmi luqa luqada carabiga fahamka iyo aqoonta qofka uu leeyahay luqada carabiga haddii la maqlo macnaheedu ma ahan keliya naxwo ma ah naxwo waa ka ballaaran taha luqada carabiga naxwo iyo sarfi waa ka guda weynta laakiin waxaa la rabaa ilaa toban ay gaarsiiyaan funuunta luqada laakiin kuwooda ugu muhiimsan sarfiga iyo balaaqada iyo naxwaha iyo adabka kuwa ugu muhiimsanay ka mid yihiin waana laga maarmaan qofka qaadiga noqonaya inuu aqoon u leeyahay aqoontaasi yuusan ku noqon mutabaxir masaa-isha la soo sheegay laakiin waa inuu leeyahay ilmaam oo masaa-ishaasi akhristay dhigtay hadduu u baahdana uu baaran karo baxdi uu ku samayn karo fahmi karo waa inuu macrifo iyo aqoon u leeyahay kitaabka alla subxaana wa tacaala oo waxa ugu horreeya wax lagu xukumayaa waa inuu tafsiirkiisa yaqaan tafsiiru kitaab illaahi caza wajal waa inuu macrifo iyo aqoon u leeyahay aqoontiisa intaa markii laga helo waa inuu wax maqlaayo ilaa hadduu dhagool yahay waxbaa la isdhaafin karaa waxaana laga yaabaa ishaaraadka la siinayo inuusan wax badanba ka fahmin hadduu dhagool yahay marka waa inuu maqalkiisu fiican yahay waana inuu wax arkaayo hadduu indhoolo yahay waxyaaba badanaa lagu qaldi karaa waa inuu yahay kaatib wax qoraaya hadduusan qoraal aqoon waxaa laga yaabaa hadda in la yidhaha warqadaana lasoo qoray warqadan warqadan wax ku yaalla ma yaqaan waxay noqonaysaa inuu qof kale u wakiisho qofkaas wax qalada inuu akhriyaa suuragala waa inuu wax akhri karo waxna uu qori karo intaa waxaa weheliya waa inuu mustayqid yahay muqafal waa inuusan ahayn mustayqid waa inuu yahay waxaa laga rabaa inaan la khiyaani karin inuu noqdo inaan la khiyaani karin inuu noqdaa la rabaa hadda ka horna waan sheegnaa u malaynaa qudaada waa kala baraarug badan yihiin qudaaduna hadda dadkay ka mid yihiin dadkana dhalashada iyo aqoonta ayadoo la wada leeyahay aqoontii ayaa haddana baraaruga lagu kala fiican yahay qofaa wax walboo la yidhaahdo iska rumeeya oo waa runtaa yidhaahda qofna qofka la hadlaaya iyo dadka la hadlaya iyo usluubkay ula hadlayaan iyo qaababkay wararka u jeedinayaan waxyaaba badana uga baxaya waa fatin waa qof baraarugsan oo aan lagu khiyaani karin waxyaabo badan oo dadka qaar lagu khiyaani karo qaadiga waxaa fiican inuu noqdo mid mustayqida oo baraarugsan maxaa yeele arrintuu ku jira waa arrin culus waay wayustaxabu waxaa mustaxab oo sunna an yajlisa inuu fadhiisto fii wasati اlbalad beledka dhexdiisa inuu fadhiisto magaalo hadduu joogo magaaladaasi meel shan taraalahoo dhexdhexaadahoo dadku meelo badan uga imaan karaan inuu fadhiistaa sunnaa buuy fii mowdicin meelna uu fadhiisto baarisin u muuqata linnaasi dadka meel dadka u muuqata oo bimacnaa la arki karo asigana uu u jeedi karo walaa xaajiba lahu waana inuusan xaajib lahayn xaajib bimacnaa waa bawaab dadka ka celiya inuusan lahayn maxaa yeele mar walba dacwa hadda u taagan walaa yaqcudu lilqadaa'i qadaa u fadhiisan maayo fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa masaajidka dhexdiisa alqadaa uma fadhiisanayo arrintan waa soo marnaan u malaynaa xagaan ku soo marnay fii buluuqi lmaraam aan ku soo marnay masaladan waa masala khilaafiya bayna alculamaa masaajidka dhexdiisa wax ma lagu kala xukumi karaan ma sameya madhabu shaaficiya waxaa waye inaan lagu kala xukumaynin fi lmasjid wa yusawi qaadiga wuxuu simayaa bayna alkhasmayni labada ishaysatee doodaysa waa simaya wuxuu ku simayaa fii alaaثati ashyaaa saddex shay ayuu ku simaaya qaadiga waxaa la rabaa labada qof ee ishaysata saddex shay inuu ku simo kow fi lmajlis majliska waa inuu ku simo wallafdi lafdiga iyo hadalku ku hadlaayo waa inuu ku simo wallaxdi fiirintana waa inuu ku simo saddexda waa inuu ku simo cadaaladday ka mid tahay laba qof oo ishaysata hadday timaaddo labadaa qof ee ishaysatana mid agtaada uu ku weyn yahay maalan ama aada istaqaanaan ma aha inaad tidhaha kaala adiga dhinacayga soo fadhiisa halkaan imo aad tidhaha kan kalena aad tidhaha may adiga halkaa fadhiiso cadaalad darro waa cadaalad darro bilowgeeda waa maxaa yeele labadan qof way ishaystaan waa in la yidhaha halkaa fadhiista labadiinnaba saaxiibnimada meel kale waay iyo aqoonta iyo macrifada waa baab kale laakiin markii qadaa la joogo waxaa la rabaa dadka in la simo labada qof ee ishaysato midda kale labadan qof haddaad mid soo dhowaysato kan kale markiiba maxaa gelaaya tuhunaa gelaaya wuxuu is leeyahay baasho halkaanayba ka bilaabatay natiijadeedu maxay noqon doontaa hadda hadduu soo dhoweeyey qaadigii natiijadana waa kasii fogta waxaa la rabaa marka majliska inaad ku sinto oo qaadiga majliska labada qof uu ku simo meelay u siman yihiin inuu fariisiiyo haddii midkood uu meel geeyo kan kalena waa inuu ka dabageeyo calaa kullin majliska iyo meesha la fadhiisanayo waa inuu ku simo waa kow lafdiga iyo hadalkana waa inuu ku simo lafdiga sidoo ugu simaayaa inuu mid hadalka u jilciyo midna uu ku kululeeyo ayada laftirkeeda cadaalad darro bilowgeeda waa markaad la khitaabayso isku sibaad labadood ula khitaabaysaa si siman wallaxdi fiirmadana waa inuu ku simo fiirmada ku simiddeeda lababa way laba noocba way noqonaysaa inuu wada fiiriyo laakiin markuu wada fiirinayo ou il fiirmadeedu u siman tahay uu ku fiiriyo hadduu midna indhaha ku gubo midna indho rida uu ka muuqdo uu ku fiiriyo cadaalad darra waa ama hadduu mid qaabilo ou la hadlo kan kale markuu hadlaayana uusan jihadiisaba fiirin ma ku sime qofkaasi aragtida iyo fiirinta ma ku sime labadaa qof ma simin matalan qofkaa markuu hadlaayo qaadigu waa sii jeedaa kan kale markuu hadlayana waa qaabilaya oo waa fiirinaya labada qof midkeen la ixtiraamoo lasoo dhoweeyey yaa kan la fiirinaayo idan waxaa la rabaa qaadiga hadduu kan fiiriyo markuu hadlaayo kanna waa inuu fiiriyo markuu hadlayo qaabkuu u fiirinayana waa inuu ku simo aragtida waa inuu ku simo kayfiyatu nadrana waa inuu ku simo qaabkuu u fiirinayo labadooda ay u sinaadaan walaa yajuusu ma bannaana an yaqbala alhadiyata hadiye inuu aqbalo qaadiga uma bannaana min ahli camali dadka ehelkiisa camalka u ah yacni dadka camalkiisa ehel u ah camalka uu ku jiro dadka ehelka u ahaa inuu hadiye ka aqbalo uma bannaana ahli camali waxaa loola jeedaa waa dadka uu qaadiga u yahay ilaa asiga camalkiisu waa alqadaa sooma dadka uu qaadiga u yahay ee u noqonaaya ee u xukun tegaya waa inuusan wax hadiyaa ka aqbalin mana u bannaana inuu hadaayaadkooda aqbalo maxaa yeele hadiyadaasi waa rishwa hadiyada qaadiga la siinaayo kana imaanaysa dadkuu qaadiga u yahay waa noocun min arishwa waa nooc ka mida laaluushka laaluushkuna ma bannaana lacana allaahu araashi waalmurtashi labadaba waa lacnadan yihin midka rishwada dalbaaya iyo midka rishwada siinaya labadaba nebigu waa lacnaday sala allahu calay wasalam rishwada marka waa xaaraam hadiyadan uu qaadiga aqbalayna waa nooc min arishwa sababtu waxaa waaye haddii qofi wax u hadiyeeyay qaadiga berina uu maxkamaddii yimaado ayadoo dad is haystaan bil aadamku waa iilo og yahay oo wuxuu u iilo og yahay ilaa man axsana ilayh qofkii wanaag u sameeya u ixsaan sameeya haaliban naftu waa u iilataa waxaa suuragala marka qaadigii markuu arkay ninkii hadaayaadka ku qarqiyey ee hadaayaadka faraha badan siiyey iyo ninan weligii shilin ka soo gaarin markay meel iskugu yimaadaan oo yidhahdaan na kale xukun naftu waxay u iilanaysaa midkii ixsaanka u sameeyey uu xaggiisa uga yimid waxaana laga yaabaa asagoo dacwadooda si fiican u dhagaysan inuu yidhahdo waryaa waa gar daran tahayo ninkaana waxa iskale sii wixiis asigana uu yidhahdo ha waa fiican tahay ilan rishwadiisaa midho dhashay rishwadu hore u bixiyo way midho dhashay dantuu lahaana waa ka gaaray taasaa ka imaanaysa haddii rishwada la aqbalo arrintan waxaa soo gelaya hadda ka horna aan dhowr mar sheegnay oo la mida qaadiga dadka macallimiinta ah ama macallimiin ha noqdaan dugsiyo dhiga ama ha noqdaan macallimiin iskuule iyo jaamacado dhiga haddii macallinka dugsiga dhiga waalidiinta qaar ay yidhahdaan waana dhacdaa hadda waddanka dada isticmaala aabbihii baa wuxuu u keenayaa macallinka xoogaa lacaga markaasuu leeya macallin xoogaadaan qaado wiilkaygana si gaara uga warqab dugsiga markuu joogo labaatanu maalan macallinkaa waxu dhigaa ama soddon berri haddana lacag kaleu siinayaa saa dambe lacag kaleu siinaya gurigaasaa looga roon yahay macallinkaasi muxuu samaynayaa waxaa laga yaabaa kan inuu xoogga saaro inta kalena uu dayaco maxaa yeele kanaa xoogaa wuxuu ku haystaa kanuu wax ku haystaa oo wax ka helaa arrintaasi waa dulmi lacagtaas la bixinaayana waa rishwa macallinkaasi wuxuu qaadanayana waa xaaraam oo uu ku qaadanayo si gaara iga warqab waxa maxaa yeele ilmaha wax u dhigaya waxaa la rabaa inuu u sinaadaan wax udhigadooda inuu aqbalo maaha waalidka siinayana inay siiyaan sax maa haddii macallinka si guud qof wax u taraayo ou leeyahay maalan si guud ayadoo loogu mahad celinaya macallinkaa wax la siinaya ilmaha inuu wax baraa wax lagu siinaayo maaha inuu fulaan carruurta ka mida u wax baro taas waa mas'alo kale waxaa la mid iskuullada ama jaamicaadka ardaygu wuxuu la saaxiibaa macallin macallimiinta ka mid a waxbuu siinayaa hadaayaduu siinayaa macallinkaas wuxuu keenaa marka dambe imtixaankii ardaygaas uu ka qaado buundooyin dheeraaduu iskaga darayaa uusan lahayn uusan keensan maxaa yeelay liannahu axsana ilayh si gooni wax u sii jira si gooni uga warqabi jira hadaayaad badan uu qabaa meeshaas maxaa ka imaanaya eex iyo jawraa ka imaanaya culimmadu waxay yihahdeen tanoo kale la mid taha qaadiga sida loogu diidaa kuwaasna loogu diidaya mana aha inay aqbalaan hadaayaadka noocaasa hadaayaadka noocaasoo lagu shukaaminayo inay eexdaan wayajtanibu lqadaa'a qadaha wuxuu wayajtanibu wuu ka fogaanayaa yaa fogaanaya alqaadi wuxuu ka fogaanayaa alqadaa'a xukunkii ayuu ka fogaanayaa fii casharati mawaadica toban meel xukunka waa ka fogaanaya tobankaas meel meel ka mida hadduu ku sugan yahay waxba xukumi maayo way qaadigu cinda alqadab carada agteeda waljuuci iyo gaajada agteeda markuu gaajaysan yahay waalcatash iyo oonka agtiisa wa shiddati shahwa iyo shahwo daran waalxusni iyo murugo daran waalfaraxi almufrid iyo farxad xadguduba oo ayadana aada u daran wa cinda almaradi iyo xanuunka agtii wa mudaafacati alakhbatayni iyo labadii riixitaankooda ay soo riixayeen labadii liidatay wa cinda annucaasi iyo lulmada agteeda wa shiddati alxarri waalbardi iyo kuleelka daran iyo qabowga daran agtii tobankaa xaaladoodba qaadigu wax xukuna ridi maayo haddii loo yimaadona waa ka cudur daaranaya inuu wax kala xukumo hadduu caraysan yahay maxaa yeele markuu caraysan yahay dhexdhexaad ma noqon karo arrinta carada xadiidaa ku yimid inta kalena waa looga qiyaasta carada xadiidaa ku yimid inta kalena waa looga qiyaastay waxaa ku yimid xadiidu abi bakra radia allahu canh fii saxiixi albukhaari wa muslim nebiga sala allahu alay slam wuxuu yidhahda laa yaqdiyanna xakamun bayna اثnayn mid wax kala xukminaya iyousan kala xukumin bayna اثnayni laba qof wa huwa qadbaan xaaluu yahay mid caraysan laba qof iyousan kala xukumin cilladu waa maxay cilladu waa tashwiishu lqalb qalbiga ayaa waxaa ku furan tashwiish tashwiisha qalbigiisa ku furan buuq baa ku furan qofku markuu caraysan yahay waxyaabo badan ma u fiirsan karo lidaalika waxaa laga yaabaa caradii awgeed inuu u dulqaado waayo dadkii doodooda labada qof ay isaysatay ee qof iskaga carooda labadii qof ka mid ah xukun qaldanna uu ku xukumo markaa waxaa la mida markuu baahan yahay qof baa ay ku dheggan tahay dacwadaba si fiican uguma socoto meeshaasina waxaa ka imaan kara inuu xukunkii fududaysto ou si qaalada wax u xukumo waxaa la mida hadduu aad u ooman yahay ayadana tashwiishulqalbiyay keenaysaa waxaa la mida shiddatu shahwa shahwa ma ahe waa shidda farqigaa udhexeeya soo maha ashahwa wa shiddatu shahwa shiddatu shahwa macnaheedu waxaa waaye shahwo daranaa haysa wa markaasoo kale waxaa ku furan asigana tashwiish اlqalbi wax ma xukumi karo hadduu sameeyana jawrow ku dhacaya waxaa laga yaabaa inuu waxyaaba badan fududaysto waxyaaba badanna uusan ka fiirsan murugada daranna waa la mid farxadda farxadoo dhan miya masal sheikhu wuxuu ku sifeeyey almufrid bimacnaa waa mid xadguduba waa farxad aad zaa'ida wa aad uu faraxsan yahay qofka maskaxdiisa markaa qalbigiisa maxaa ku furan tashwiisha ku furan maskaxdiisu ma degana farxadda badanaa keenaysa markuu xanuunsan yahana waa waa xanuunsan yahay maa jacala allaahu lirajulin min qalbayni fii jawfi qofku hal qalbi buu leeyahay qalbigaasi hadduu tashwiish ku furan yahay waxba ma qabo karo waxaa la mid a xanuunka xanuunka markuu qofku jiran yahay waxyaaba badan ma dhegaysan karo mana u dulqaado karo buuqa faraha badan iyo dooda la rabo in loo dulqaatay la dhegaysto ile xaakimku waxyaaba badan oo la kulmaya dacwadu way dheeraanaysaa waxaa laga yaabaa qof walba inuu waqti dheer qaato waxyaaba badan uusan jeclayn uu maqlaaya waxaasoo dhan waxa la rabaa inuu dulqaad u leeyahay hadduu xanuunsan yahana dulqaadku waa yaryahay markuu u baahan yahay inuu xaajo guto mudaafacat alakhbatayn salaaddii baa la yidhi soomaha yaan la gelin haddii qofka maaragtay uu u baahan yahay inuu soo xaajo guto sababta loogu diida soo ma ahayn tashwiishka qalbiga ay ku furayso oo khushuucu yaraanayo tanna waa sidii oo kale waay wa mudaafacat alakhbatayn cinda nucaas waa lulmoonaya qof iska hurdoonaya asagoo hurdoonaya sax maa inuu dad kala xukumo waa tasaahul looma baahno kulayl daran iyo qabow daran labaduna waxay leeyihiin tashwiishay leeyihin ayagana tobankan alqadab ayaa asal u ah inta kalena waa looga qiyaastay oo waa la haleeshiyey sababtoo hal cillay wadaagaan cilladaasi waa maxay waa tashwiish lqalbi wa cilladaasay dhammaantood wadaagaan walaa yas'alu اlmudacaa calayhi ilaa bacda kamaali dacwa walaa yas'alu اlmudacaa calayhi qaadigu midka wax lagu sheeganayo su-aal ma weydiinayo ilaa bacda kamaali dacwa ilaa dacwadu markay dhammaystirnaato kadib mooyaan meesha waxaa yaalla almudaci iyo almudacaa calayhi almudacaa calayhi waa kan la haystee wax lagu sheeganayo almudacina yaa waaye waa midka wax sheeganaya sheikhu wuxuu leeyahay qaadiga su-aal ma weydiinaayo midka wax lagu sheeganaayo ilaa markay dacwada dhammaystirnaata mooyaane maxaa yeeley in wax la weydiiyo kan ma lahan hadda waa inaad marka hore ogaato waxa lagu haysto dhammaystiran waa inaad hesho yaa su-aasha lagu bilaabaya oo la weydiinayaa muddacigaa la weydiinaya waxa le adaa soo dacwoodayo sheega waxa qofka aa ku sheeganayso markuu dacwadiisa dhammeeyo kadibaa loo noqonaya muddaca caleyhi o laleeyahay ka jawaab waxa qofka uu kugu sheeganayo hadduu qiranayo iyo hadduu inkirayaba walaa yuxallifu mana dhaarinayo yuusan dhaarinaynin almudacaa calayhigi la dhaarin maayo qaadigu ma dhaarinayo ilaa bacda su'aali اlmuddaci ilaa muddaciga markii su-aal oo weydiiye kadib mooyaane bacda su'aali اlmuddaci wuxuu ka wadaa ilaa muddaciga markuu dalbado in loo dhaariyo kadib maahan yacni muddaca calayhiga la dhaarin maayo ilaa muddaciga uu yidhaha lay dhaariyo waa in la yidhaha muddaciga bayino keen hadduu yidhaha bayino ma hayo muddaca calayhigana uu yidhahdo ma qirsani waxa uu sheegaayo kadib waxaa leeyahy muddaciga haddaadan bayino hayn maxaa laguu sameeyay hadduu yidhaha lay dhaariyo waa loo dhaarinaya walaa yulaqinu khasman xujatan aadaabta aadaab qudaadda looga baahan yaha waay walaa yulaqinu khasman ma u laqinaayo qaadigu khasman mid doodaaya u laqini maayo xujatan xujo u laqini maayo labada qof ee isaysata mid ka mid a inaad afka war u gelido sax maa waad ka aamusaysaa warkiisa ha dhammaysto maxaa yeele inaad war afka u gelisa waa nooc min atacaawun asiga aad si gaara ugu kaalmaynaysid sax maa walaa yulaqinu khasman khasmiga ma u laqinaya buu yidhi xujatan xujo u laqini maayo walaa yufhimuhu kalaaman hadalna ma fahamsiinaayo walaa yatacanatu bishuhadaa shuhadada iyo markhaatiyadana ma dhibaayo ma dhibgelinayo markhaatiyada ma dhibaayo waxaa laga wadaa markuu qofka markhaati kaco ma dhahaayo adiga maadaa joogay maxaadan u joogin yacni waxaa laga yaabaa inaad maqnayd waxaa laga yaabaa inaadan xaadir ahayn arrintaasi dhibay u tahay soo ma waxaa laga yaabaa inaadan waxaad sheegaysa aadan fahmin adiga taas waxay u ekaanaysaa inaad tahay qof jaanib u janjeera walaa yatacanatu bishuhadaa walaa yaqbalu shahaadata markhaatiga maka ma ka aqbalayo ilaa miman habatat cadaalatuh ilaa qof cadaaladiisu ay sugnaata mooyaane markhaatiga qaadigu markhaati qofna ka yeeli maayo ilaa qof cadaaladiisu ay sugan tahay maxaa yeele hadda markhaatiga beenta ah aaday u badan tahay bal waaba la kala iibsadaa markhaatiyada beenta ah oo qofku wuxuu ka markhaati kacayaa wuxuusan ogeyn waxaana maxkamadaha in badan ka jirta bannaanadayba taagan yihiin kuwa markhaatiyada beentaa furaya oo markuu qofka yimaado waxaa leeyahaye markhaati ma kuu noqdaa bannaanka u taagan yahay wuxuu markhaati ka noqonaya ma oga kadib wuxuu leeyahay markhaati markuu ka aqbalo u yidhahdo ii noqo wuxuu leeyahay ii sharax qadiyaddu u sharaxayaa maxkamadduu la gelayaa wuxuu leeyahay anaa ogaay markuu meeshaas asaa iska lahaay maalin hebla markuu waxaa dhahayo goobjoogaan ahaa markuu gurigaan iibsanaya anaa xaadir ahaa waa kadaab waa shahaadatu zuur arrintaasi way badan tahay qaadiga marka waxaa shardi ah ama laga rabaa inuusan markhaati ka aqbalin ilaa qof cadaaladiisu ay sugan tahay mooyaane qof cadliya cadaaladdu maxay ku sugnaan kartaa waxay yidhahdeen culimmadu waxay ku sugnaanaysaa laba un miday ku sugnaanaysaa inuu qaadiga yaqaan ninkan inuu yahay hebel hebel oo caadilo asaa macrifo asaa macrifo uloo aqoon u leh midda labaaday ku sugnaanaysa waxaa way in la helo laba qof oo cadliyo lagu kalsoon yahay oo taskiyeyda qofkaas qaadiga oo yidhaahdo yacni qofkaan shaahidka ee markhaatiga taskiyeysa oo ku taskiyeyda inuu yahay qofkaan mid cadliya labada taskiyeynaysana ayagana maxaa shardiya inay yihiin laba cadaalad u saaxiiba walaa yaqbalu ma aqbalayo qaadiga shahaadata caduwin calaa caduwih cadow markhaatigiisa ma aqbalayo calaa caduwihi cadowgiisa uu ku markhaati furo walaa shahaadata waalidin waalid markhaatigiisana ma aqbalayo liwaladihi waladkiisa uu markhaati furo walaa waladin walad markhaatigiisana aqbali maayo liwaalidihi waalidkiisa uu markhaati furo saddexda waxaa loo diiday liwujuudi tuhma meeshaa tuhma taalla tuhmaa taalla tuhmada taalla awgeedaalan loo diidayaa bay leeyihin tuhmada taalla waa maxa labada qof markay cadaawo ka dhaxayso ilaa uun qof ilaahay ka baqayo subxaana wa tacaala mooye lama cadaalad sameeyo oo qofka cadowgiisa inuu ka aargutou jecel yahay waalid haddii uu kumar u markhaati kacayo waladkiisa iska fiira hadda waa u markhaati kacayaa ee ma aha waa ku markhaati kacaya hadduu ku markhaati kaco waa la aqbalayaa laakiin marka la diidan yaha waa goorma inuu u markhaati kaco uu xaqi asiga siiyo sababtuna waa maxay hadda waa waalid waalidkuna haaliban waladkiisa waa u eexdaa cagsigana waa sidoo kale waladka waalidkiisa u eexdaa arrimahan tuhmada waxay leeyihiin bacdu ahlilcilmi hadday zuulaan oo bilqaraa'in ay ku zuulaan cadaaladooda waa la aqbalaya yacni shahaadadooda waa la aqbalaya mararka qaar waa zuuli kartaa waxay ku zuuli kartaa maalan qaadiga ninkan shaahidka ee markhaati kacaya waa macruufun bilcadaalati waalistiqaama waa nin lagu yaqaano salaax wanaaga lagu yaqaanaa wax tuhmaa oo laga qaba jaanibkiisa ma jiraan qaraa-in kale oo tusinaya shahaadadiisa inuu ka run sheegayna way jiraan markaasoo kale waa la aqbalaya haddii tuhmada laga baqaayo ay culummadu u diideen meesha ay ka baxdo walaa yaqbalu ma aqbalaya buu yidhi kitaabu qaadin walaa yaqbalu ma aqbalayo kitaaba qaadin ilaa qaadin aakhara fi laxkaam qaadi kitaabkiisa uu qaadi kale u qoray fi laxkaam ma aqbalayo ilaa bacda shahaadati shaahidayni bimaa fiih ilaa markay ka markhaati furaan ka markhaati kacaan laba markhaati bimaa fiihi waxa kitaabkaa ku sugan inay xaq yihiin masaladan dambe wuxuu uga hadlayaa sheikhu raximahullah haddii qaadi uu kitaab qoro oo uu u qoro qaadi kale qaadigaas kale kitaabka waxaa ku qoran axkaam qaadigu wuxuu leeyahay hebel hebel oo dacwo ay ku furan tahay arrintaasi waa galay maalan oo dembigu waa ku caddaaday waxaana laga hayaa ama ku markhaati kacay laba markhaati labadaas markhaatina waxay caddeeyeen inuu dembigaa galay qaadiga beled fulan jooga ama meel heblo jooga waxaa la rabaa xukunkaasi qofkaas agtiisa jooga inuu ku rido xaaladdan oo kale kii dacwada loo haystaa maqan wuxuuna joogaa magaalada qaadiga wax loo qoraayo uu joogo maxaa la rabaa marka qaadiga magaaladaas jooga waxaa laga codsanayaa inuu xukunka ku rido maadaama uu beledkiisii joogo qaadigaa hadda wax qoraayana lama jooga ninkii dembiga galay kan loo qoraayo warqadda ma iska aqbalaya hadduu maalan nin u keeno u yidhaha warqaddan waxay ka socotaa qaadiga magaalo hebel jooga warqaddaanna waa waxaa ku qoran hadalka noocaasa oo wuxuu leeyahy qaadiga laba markhaati a ka markhaati furtay inuu ninkaa dembigaa galay wuxuu leeyahay sheikhu ma aqbalaayo ilaa laba markhaati inay ka markhaati kacaan warqadda waxa ku qoran inuu qaadigaas qoray waa in laba markhaati loo helo maxaa yeele warqadaha waa la been abuurtaa saxiixana mararka qaar waa la isku shabahaa bal hadda tiimbarayaasha waxaa jira kuwo bugahoo la samaysto qofka loo ekeysiinayo tiimbarihiisoo kale markaasaa lagu dhufanaya waxaa dhici karta marka qof inuu inta iska soo qorto shaabadii qaadigaas mid laga koobiyeeyana uu ku dhufto hadhowtina qaadiga loo diri laydhaha qofkaas xir qaadi fulaanay ka timid mana ka imaan waa been marka waa in laba markhaati ka markhaati kacaan bimaa fiihi waxa warqadda ku yaalla arrintan hadda sidii miyay u taagan tahay mase wasaa'il looga kaaftoomi karaa jirta wasaa'il looga kaaftoomi karaa jirta taleefon u diri karaa qaadigaas wuxuu leeyahay warqaddaas maadaa soo diray laakiin haddana waxaa intaa u heliyey labada markhaati ee qaadigan wax soo qora uu leeyahay waa laba cadliya waxay leeyihiin fuqahada waa in qaadiga wax loo qoraayo uu ku kalsoon yahay labadaas cadaaladooda hadduu arka labadaasi cadaaladooda inay wax ku jiraan warka qaadiga hore kuma kaaftoomaya asaa iska hubinayo dhaha warqaat markhaatiya lagu laysku huba hala keeno arrinta waxaa loo adkeynaya waa inaan dulmi la gelin waayo adulmu dulumaatun yowma alqiyaama dulmigu ma sahlana si marka xukun dulmiya aan loo ridin waa in wax walba layska hubiyo oo layska adkeeyo wallahu aclam sala allahu calaa nabiyina moxamed wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin